bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idin salaamayaa dhammaantiin aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta isugu nimaadno barnaamijkan muhiimadda inoo wadana dhammaanteen haddaan soomaali nahay barnaamij aan rajaynayo inuu noqdo mid wax badan ka tara dibudhiska soomaaliya soo nooleynta soomaaliya heritaan soomaali mid ah soomaali ka baxda dhibtii dhowr iyo labaatanka sano aan ku jiray soomaali u socota meel wanaagsan gaarsiisana gaarsiisana soomaaliya meesha ay istaahisho ay ka qaaddo meesha hadda ay joogto aada baan usoo dhaweynayaa saaxiibadeena nooga yimid xamar oo uu hogaaminayay looxow iyo ragga dadka kale ee noo yimid waa idin soo dhaweyneynaa meel kastood joogtaanba dhul soomaaliyeed baad joogtaan soomaaliya meela joogtana waa isku mid garowe iyo xamar laba magaalo oo soomaaliyeed weeye waxaan rabaa inaad dareentaan inaad gurigiina joogtaan waan rajeynayaa inaad dareenteen waxaan kaloo soo dhaweynayaa saaxiibadayda beesha caalamka nooga yimid oo iyana goobjoog ka ah amase liid ka ah barnaamijkan isaga ah horumarinta kaabayaasha dhaqaala iyana aad baan usoo dhaweyneynaa dabcan anigu sibaa waxaan u ahay bias oo oo waxaan is idhaahdaa mararka qaarkood in badanna wararkayga waa ku celceliyo waad iga maqasheen baan u malaynaya waxaa kale waxaa malanaya iska huhaa tahay dabcan siyaasadda ayaa hogaamisa horumarka laakiin meesha aanu ka harnay adduunka labaatankii sano ee adduunku dhowr labaatankii sano ee adduunku uu internet ageka iyo horumarka uu gaarayay weeye meesha aan ka maqnay aan yani soomaaliya ay ka maq ka maqnay saaxadda adduunka marka wixii aan hore u haysanayna way burbureen oo infrastructure ahaa iyo horumar wax dambe oo dhowr labaatankaa sano waddanka lagu soo koriyana ma jirto waxaan u baahannahay marka in aanu u fahmno b s g yadu kolley dabcan isku muhiimad weeye laakiin aniga tani muhiimad gaaray noole waxaa runtaa oo xaqiiqada ah oo la taabanayo oo soomaaliya gaari kara oo jiil jira iyo kuwa soo socdaba waxtar u noqon doonaahi waata hadda maanta halka laga hadlayo wy waxaan rabnaa marka inaad muhiimadda gaarka inuu noo leeyahay aada ogaataan annagana ka puntland ahaan horumarka gaabayaasha dhaqaaluhu iyo wax soo saarku muhiimad gaar ayay noo leeyihiin waxaan rajeynayaa marka aragtidaas iyadaa inaanu wada qaadanno anoon yani dhaliil aan hoos dhigaynin muhiimadda kuwa kale ay leeyihin ama siyaasad ha noqoto ama security nabadgelya ha noqoto ama kuwa kale oo yani waa wax silsilad isku xiran weeye iswadana kaabaya laakiin muhiimadda tani gaarka ay leedahay inaan idin la qeybsado inaan saas u aragno ayaanu rajeynayaa tiamka ka socda puntland waxaan rajeynaya ina saasay ku fahamsan yihiin dabcan mararka qaarkood waxaad moodaa barnaamijkani barnaamij xamar laga waday inuu yahay oo dee xamar ayaa saldhigu yahay barnaamijkan laakiin waxaan rabnaa barnaamijku inuu ballaaran yahay macluumaadka lala isla qaybsado oo yacni soomaali meelay joogtaba waxa b s g yadu ay sameynayaan iyo hawsha socotaahi inay tahay mid la qaybsado ousan macluumaadku uusan noqon mid meel ku kooban sababtoo ah informationka ayaa muhiima in la wada qaybsado si laysu fahmo horumarna looga sameeyo waxa aan dooneyno marka waxaan rajeyneynaa in aad wada shaqayn dhow oo joogto ah ayaad aada yeelataan oo aad wada socotaan gobollada oo dhan waan ka xumahay hadda waxaan ilaaway inaan meenshangareeyo martida kaleoo noo timid oo jubbaland iyo south west iyo ka timid galmudug raalli ahaada mar haddaan qolo magacaaba inta kalena waa laakiin i apologize waxaan rabaa marka inaad waxaa laga shaqaynaya horumar soomaaliyeed weeye lagana saaro siyaasaddii iyo kala qaybsanaantii soomaaliya soo dulootay waktigii aanu burburka ku jiray vishankeenu uu noqdo mid soomaaliyeed vishankeenu uu noqdo wadajir soomaaliyeed vishankeenu uu noqdo in isbitaalka ku yaalla dhulal u dambeysa soomaaliya in qof kastoo soomaaliya ka faa'idaysanayo marka aragtidaas midayse inaan wada yeelano saasna u aragno ayaan rajaynayaa maadaama marka dad ajnebihi nala joogaan waxaan rabaa inaan dhowrka mudood ku iraahdo luqadda ingiriiska dibay